bsmi illaahi alraxmaani alraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watardaa dersigeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa suuratu taaha waana makiya aayaadkeeduna waa boqol shan iyo soddon aayadood بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الله وxaa hi سبحaaنه طه الله أعلم بمurاadه إلaahay تبaaرaكa وتaعaaلى ayaa u cilmi badan xruufta مqaطacaadka a waxa uga jeedo allah waxau idhi maa anzalnaa kumaanaan soo dejin nebi allow calayka korkaaga alqur'aana qur-aanka kuugumaanaan soo dejin litashqaa inaad ku dhibaato mudato ilaa tadkiratan waanin darteed mooye wax kale kuugumaanaan soo dejin liman cid aad ku waaniso ciddaasoo yakhshaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsanaya kuugumaanaan soo dejin inaad ku dhibaato mudato waxaanuse u soo dejinnay inaad ku waaniso alla ciddii ka baqaysa tanziilan miman khalaqa alarda wasamaawaati alculaa ay nazalnaahu tanziilan waanu soo dejinnay baa alla uu yidhi tanziilan soo dejin soo dejintaasoo miman ilaahay xaggiisa ka ahaatay ama axad xaggiisa ka ahaatay axadkaasoo khalaqa abuuray alarda arlada abuuray iyo wasamaawaati samooyinka alculaa ee sarreeya allaha cirarka iyo dhulalkaba abuuray xaggiisa ayaa laga soo dejiyay qur-aanka alraxmaanu ilaaha naxariista ballaadhan lihi istawaa ay calaa wartafac waxa uu ka kor noqday cala alcarshi carshiga ayuu ka sarreeyaa oo ka kor noqday lahu ay lilaah alla ayuunbuu u sugnaaday maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fi l ardi arlada dhexdeeda waxa ku sugan iyo wamaa baynahumaa labadooda waxa u dhaxeeya allah iska leh iyo wamaa shayna ilaahay buu u sugnaaday kaasoo taxta haraa ciidda hoosteeda ku sugnaaday dhulka hoostiisa wa in tajhar haddii aad kor u qaaddood ku dhawaaqdo bilqowli hadalka fa innahu ilaahay yaclamu waa ogyahay assira waxa qarsoon ilaahay waa ogyahay wa akhfaa waxa sirta ka sii qarsoonida badanna ilaahay waa ogyahay oo sirtu waa waxaad qof ku qarsato waxa ka sii qarsoonina oo waxaad naftaada ugu sheekaysay anaad qofna u sheegin marka waxa qalbigaaga ku qarsoon iyo waxa qof kale aad ku qarsatay labadaba ilaahay waa ogyahay tabaaraka wa tacaala allaahu alleh ay huwa allaahu waa khabar mubtadihiisii maxduuf yahay huwa alleh allaahu ay ilmacbuudu bixaq ka xaq lagu caabudo weeyaan keligii laa ilaaha ay laa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooye axad kaloo xaq lagu caabudaa ma jiro lahu ay lilaah alle ayuunbay u sugnaadeen al asmaa magacaantii alxusnaa ee wanaagga badnayd wahal ataaka ma kuu yimid nebi allow xadiidu muusaa nebi muuse warkiisii ma kuu yimid waa istifhaam taqriiriyo bimacna alihbaat ah oo macnuhu waxa weeye hal ataaka ay qad ataaka dhab ahaan buu kuugu yimid nebi allow xadiidu muusaa nebi muuse warkiisii dhab buu kuugu yimid oo kugu soo gaadhay id wakhtigiina u war ah ra'aa uu arkay naaran dab idda ha ku tacallujinin ataaka waayo dee xilliga warkani u dhacay iyo xilliga nebiga warka uu soo gaadhayaa dee isku wakti ma aha intee u dhexaysay nebi moxamed iyo nebi muuse calayhim assalaam wakti dheer baa u dhexeeyey marka haddaad tidhaahda id waktigiima kuu yimid dee markuu nebi muuse dabka arkay dee warka nebi moxamed ma soo gaadhin xilliga ah ila isku xilliba may ahayn marka xadiidka masderka aidda ku tacalluji ilaan warkani xilliga uu dhacayo iyo xilliga nebiga looga warramayaa waa laba zaman oo kala fog marka kuma tacalluqi karta ataakada oo ityaanka iyo xadiidka aan isku xilli ahayn amaba ficlu soo qadar id ay ku tacalluqdo oo waxaa tidhaha wadkur xusnabi allow dadkana u sheeg id wakhtigii ra-a uu arkay muuse naaran dab uu arkay waa isagoo ka soo noqday ree madyan oo masar ku soo socda oo jidkii masarna ka lumay habeen madow oo dhaxan badani ay dhacasana uu socdo ayaa dab meel uga bildhaamay marka id wakhtigaa xasuuso dadkana xasuusi nebi allow ra-a uu arkay huwa nebi muuse naaran dab uu arkay dab meel ka baxay oo u bildhaamay oo fa qaala dabeed muuse uu yidhi liahlihi ehelkiisii uu ku yidhi reerkiisii isagoo wata umkuthuu nagaada macnaha halkan igu sii suga innii anigu aanastu waxaan arkay naaran dab dab ayaan arkay halkaa igu suga lacallii aatiikum waxaan mudanahay inaan idinka keenoon idinkala imaado ama lacallii aatiikum likay aatiikum si aan idinkala imaadoon idinka keeno minhaa dabkaa xaggiisa biqabasin dee qori ama dhimbiil daba oo aad dugsataan aw ajidu ama inaan ka helaa la arkaa cala annaari ay cinda annaari dabkaa agtiisa hudaa tusid ama hanuunin oo hidaayada waxaa ugu jeedaa waa man yahdiinii ilaa ariiqi misra dariiqa masar ee aan ka lumay ama ka anbaday cid i tusta ama ii sheegta dee inaan dabka agtiisa ka helaaba la arkaa oo suurowda falamaa ataahaa muuse markii uu yimid dabkii nuudiya waa loo dhawaaqay muuse oo maxaa loogu dhawaaqay yaa muusaa muusow innii anigu ana anigu rabbuka rabbigaa ayaan ahay dabka u baxayeyba waa nuurkii rabbaaniga ah ee ilaahay marka hadalka u maqlayaana waa hadalkii rabbi isagoon arkayn marka waa loo dhawaaqay ilaahay baana u yeedhaya waxaana la yidhi yaa muusa muusow innii anigu ana anigu rabbuk rabbigaa baan ahay nebi muusow ee fakhlac siib oo bixi naclayka labadaada kabood bixi waayo innaka adigu muusow bilwaadi toggii ayaad ku sugan tahay toggii almuqadasi ee la tahiray tuwan ee tuwan la odhan jiray togga la tahiray ee tuwan la yidhaahdo ayaad joogtaayo kabahaaga bixi wa ana aniguba alla uu ku yidhi ikhtartuka muusow waan ku doortay oo waxaan kuu doortay nebinimo iyo farriintayda ama risaalada inaad xambaarto ee fastamic dhegayso muusow limaa yuuxaa waxa lagu waxyoonaya dhegayso maadaa mawsuulka ah wixii ay tilmaamaysa waa la ibhaamiye oo lama caddayn waa litafkhiim weynayn la weynaynayo oo waxa weyn ee lagu waxyoonayo dhegayso oo u dheg raadhici inanii aniguba alla uu ku yidhi ana anigu waa waxyiga madmuunkiisiiyo macnihii uu xambaarsanaa waxyiguye innanii anigu ana anigu allaahu alle ayaan ahay ka keligii xaq lagu caabudo laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaana ma jira ilaa ana aniga mooyaane ee facbudnii aniga keligay markaa i caabud oo wa aqimi salaata salaadana oog lidikrii xusidayda darteed salaadana u oog si aad aniga iigu xasuusato oo aada iigu xusto inna saacata saacadda qiyaamana aatiyatun waa tii imanaysa akaadu waxabaan ku siganayaa uu ku dhowahay baa alla yidhi ukhfiihaa saacaddaasi inaan qariyaba oo sida aysarku uu tafsiirka abubakr jaabir aljazaa'iri ku tilmaamayo ay akaadu ukhfiihaa xataa can nafsi lixikmatin baaliga yacnii xikmad xeel dheer darteed ayaan xataa ku sigtay ama ku dhowaaday inaan xataa naftayda ka qariyo waa min baabi almubaalaqa sidaan cidina u ogeyn ee cilmigeedu u qarsoon yahay akaadu waxaaban ku siganayaa ama ku dhowaanayaa ukhfiihaa inaan saacadda qariyo oo maxaan u qarinayaa litujzaa si loo abaalmariyo kullu nafsin naf kasta bimaa tascaa waxay shaqaysanaysay kasbanayso loogu abaalmariyo kasbashada iyo camalfalkuna u noqdo mid ikhtiyaariyoon khasab iyo idiraari ahayn ilaan haddii loo sheegi lahaa saacadda qiyaame xilliga ay dhacayso dee dadku intay macaasi iyo xumaanta iska walaaqdaan ayaa wax yar ka hor ay taacaadka ku dadaali lahaayeen laakiin xikmadda alle waxay keensatay in la qariyo si qofku isagoona ogeyn goor la qabanba oo dee u camal falo ikhtiyaarkiisa ee idiraari ama aanu noqon mid ku khasban ilaan dadku hadday wixii ogaadaan ama arkayaan way ku khasban yihiin alla waxau idhi falaa yasuddannaka nebi allow yaanu haddaba kaa jeedinin canhaa saacadda qiyaame xaggeeda ay can iliimaani bihaa macnaha saacadda inaad rumayso yaanu kaa jeedin oonu kaa sarfin man axad laa yu'minu aan rumaynayn bihaa saacadda oo watabaca raacay hawaahu hawadiisa iska raacay oo fatardaa dee kolkaa aad halaagsanto kaa haddii aad raacdo ama uu kaa jeediyo marka macnaha si aanad u halaagsamin saacadda cid aan rumaysnayn iyaanay kaa jeedin ee u soo jeed oo u dadaal allah waxau idhi wamaa tilka taadaasi waa maxay biyamiinika midigtaada ku sugan yaa muusa muusow qaala waxa uu muuse yidhi hiya iyadu casaaya ushaydii weeyi atawaka'u waan ku tukubaa oo waan cuskadaa calayhaa ushayda wa ahushu waxaanan ugu caleen daadiyaa bihaa usha calaa hanamii adhigayga oo geedaha intaan gantadeeda ama fara yacni afkeeda hore soo sudho ayaan ugu soo lulaa si waxa weeyaan caleentiya midhuhu ugu soo daataan adhiga weliya waxaana iigu sugan fiihaa ushaa dhexdeeda waxaa iigu sugan ma'aaribu dana ukhraa kale xaajooyin kalena waan ku qabaa oo sahaydayda iyo biyaha iyo wixii lamida de intaan sudho ayaan ku qaataa qaala alla waxa uu yidhi alqihaa ushan rid oo dhulka ku tuur yaa muusaa muusow ushaada dhulka ku tuur fa alqaahaa dabeed muuse ushii waa tuuray fa idaa hiya waaba iyadoo ushii isla markiiba idaadu waa fujaa-iyo tusinaysa wax kadis u dhacay si deg deg ah fa idaa hiya waaba iyadoo ushii markiiba xayatun abeese ah abeesadaasoo tascaa ordaysa waaba abeese islabarogaysaoo ordaysa dabeed sida aayaadka kale tilmaameen muuse waa ka dhaqaaqo walaa mudbiran walam yucaqib waa ka jeedsadoo dibba uma soo daymoona waa isaga cararay ilaan wuxuu hore u arkay ma aha qaala waxa uu markaa rabbi ku yidhi khudhaa ushaada qaada nebi muusow oo walaa takhaf ha cabsoonin sanuciiduhaa waxaanu ku celin doonaa usha siirataha al uulaa sideedii hore xaaladeedii horeaanu ku celina qaado oo aayar buu soo qaato waaba ushiisii oo kale wadmum udum yadaka gacantaada muusow ilaa janaaxika garabkaaga xaggiisa usoo dum macnaha gacanta garabkaaga hoostiisa geli kilinkilada oo xaggaa hore jamiiska halka madaxa laga geliyay intaad gacanta ka soo geliso garabka hoostiisa halkaa kilinkilada hoosteeda geli dabeed soo saar takhruj markaa way soo bixi gacantu baydaa'a xaal ay tahay mid cad min hayri suu-in xumaan la-aanteedna la cad oo xanuun baras la yidhaah kuma dhicine waa mucjizo haddana sida qoraxday u dhalaalaysa oo iftiimaysa aayatan xaal ay tahay mucjiso ukhraa kale ushu mucjisay ahayd gacantaadana garabka hoostiisa kilinkilada markaad geliseed soo saarto iyaduna sida qoraxday u dhalaalaysa waa mucjiso labaad fadaanika burhaanaani min rabbig waa laba mucjiso rabbigaa xaggiisa ka ahaaday labadaasi waana labadii ugu muhiimsanaa uguna mudnaa sagaalka aayadood ee la siiyey muuse alla waxa u idhi linuriyaka min aayaatina alkubraa tacliilka waxaad usoo qadartaa macluulka maxduufka ah oo facalnaa daalik waxaanu sidaa u samaynay linuriyaka si aanu kuu tusno muusow min aayaatinaa ay shay-an min aayaatinaa wax mucjisaadkayaga ka mida si aan kuu tusno aayaadkayaga alkubraa ee weynida badan macnaha aayaadkayaga waaweyn wax ka mid ah si aan kuu tusno ayaanu sidaa u yeelay idhab tag nebi muusow kol haddii mucjizaadkii la siiyey dee xilkii iyo risaaladii inuu anbabaxuu ku dhaqaaqaa la amraya idhab tag muusow ilaa fircawna fircoon u tag oo xaggiisa u kac waayo innahu fircoon daqaa wuu qoqo waa xadgudbay qaala waxau idhi muuse rabbi yaa rabbi rabbigayow ishrax ii ballaadhi mar haddii nebi laga dhigoo loo waxyooday mar haddii risaaladii loo xambaariyoo xil culusi u fuulay ilaahay buu baryayaa waayo daacigu sahayda ugu weyn u adeegsadaa waa ducada iyo kaalmada rabbi waxau idhi markaa muuse rabbi yaa rabbi rabbigayow ishrax ii ballaadhi lii aniga sadrii laabtaydiiyo qalbigayga ii ballaadhi si aan u xambaari karo xilkaa culus wayasir lii ii fudaydi allahayow amrii arrinkaygaa dacwadana ii fudaydi waxlul ilaahayow ka fur cuqdatan guntin ka fur min lisaanii carabkayga xaggiisana carabkaygana guntinta ku xidhan ilaahayow ka fur yafqahuu ha fahmeeni qawlii hadalkayga wajcal lii allow ii yeel wasiiran kaalmeeye i caawiya oo min ahlii ehelkayga ka mid ah haaruuna haaruun iiga yeel ujacalada mafcuulkeedii hore wasiiran haaruunana mafcuulkii labaad akhiina ku bayaami oo wajcal yeel allahayow lii aniga waxaad iiga yeeshaa wasiiran kaalmeeye i caawiya caawiyahaasoo min ahlii ehelkayga ka mid ah haaruuna haaruun iiga yeel midi kaalmeeya akhii walaalkay ah waa cadfu bayaan haaruun oo walaalkay ah ushdud ku adkee bihi haaruun asrii dhabarkayga allow ku adke iyo awooddayda oo wa ashrikhu wadaaji haaruun fii amrii arrinkayga risaaladana ila wadaaji haaruun oo isagana rasuul iyo nebi ka dhig si uu kaalmeeyo iyo caawiyaba iigu noqdo kay nusabbixaka si aanu allahayow kuu nasahno onu xumaan iyo nuqsaan oo dhan kuugu diidno kahiiran wuxuu nacti u yahay masder maxduuf ah ay tasbiixan nasahid nasahiddaasoo kahiiraa fara badan oo wanadkuraka aanu kuu xusno allahayow kahiiran wuxuu nacti u yahay masder maxduufahe ay dikran xus aanu kuu xusno xuskaasoo kahiiraa fara badan innaka adigu allahayow kunta waxaad ahaatay binaa annaka basiiraa midna arkayaad ahaatay allahayow qaala waxa uu rabbi yidhi qad uutiita waa lagu siiyey su'laka ay mas-uulaka waxaadna weydiisatay su'li waa bimacna almas-uul waa wixii la weydiistay qad uutiita waa lagu siiyey su'laka ay mas-uulak waxaadna weydiisatay waa lagu siiyey yaa muusaa muusow walaqad manannaa wallaahi laqad manannaa dhab ahaan baanu kuugu nicmaynay calayka korkaaga muusow maratan kol ukhraa kale mar kalena waanu kuu nicmaynay tani waa nicmo oo mu yacni haaruunood ugu ergeysay rasuul in lagaaga dhigo waanu kaaga dhigno waa nicmo weyn mar kalena waanu kuu nicmaynay oo nicamta rabbi uu kugu galladaystay waa fara badanta oo ma koobna id wakti ayaanu kuu nicmaynay muusow oo idda waxaad ku tacallujisaa manannaa id wakti ayaanu kuu nicmaynay wakhtigaasoo awxaynaa aanu u waxyoonnay ilaa ummika hooyadaa muusow aanu u waxyoonnay maa yuuxaa ay maa uuxiya wixii loo waxyooday waa mudaaric bimacna almaadi ah waxyigana waxaa looga jeedaa bimacna alilhaam waayo dee muuse hooyadii nebiyad may ahayn oo ambiyada rag unbaa rabbi ka soo diraa oo wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaala nuuxi ilayhim min ahli ilquraa dumar ambiye ma noqdaan laakiin waxyigani waa bimacna alilhaam oo allaa waafajiye oo qalbigeeda kusoo tuuray sidan inay samayso waa lagu ilhaamiye weeyaan waxyigu aniqdi fiihi antani waa tafsiiriye bimacnaa ay oo waxaa la fasirayaa maa yuuxaa wixii la ibhaamiyey la qariyey ayaa la caddaynayaa macnuhuna waxa weeyi wakhtigaanu hooyada u waxyoonnay wixii loo waxyooday macnahaanu ku ilhaaminay oo ilhaamkaasi waa maxay waa kan an iqdi fiihi ay iqdi fiihi muuse ku tuur baanu ku ilhaaminay oo u waxyoonnay fi taabuuti sanduuqa dhexdiisa ku rid muuse oo faqdi fiihi dabadeed sanduuqaa oo muuse ku jiro waxaad ku tuurtaa filyammi badda dhexdeeda ku tuur baddana waxaa looga jeedaa waa toggii ama webigii neyl ee masar maraayey markaa faqdi fiihi waxaad ku tuurtaa filyammi badda oo aslulbaxri waxaa la yidhaahdaa biyaha faraha badan leh meeshay doonana ku jiraana asal ahaan markaa toggaa niil baa hadda looga jeedaa yamiga falyulqihi lyamu adigu toggaa niil iskaga tuur isagoo sanduuqaa ku jiro ha u baqanin falyulqihi ha soo tuura markaa alyamu baddu ama toggaa niil bisaaxili yacnii xeebtaa ama xeeligiisaa bannaanka ha ku soo tufo ha ku soo tuure eh ya'khudhu markaa waxa qaadanaya muuse marka toggaa niil bannaanka uu ku soo tuuro xeeliga waxa qaadanaya caduwun cadow baa muuse qaadanaya cadowgaasoo lii aniga ii sugnaaday iyo wa caduwun cadow cadowgaasoo lahu muuse u sugnaaday xikmadda alle waxay keensatoo qadarkiisu ku dareeray cadowga ilaahay iyo cadowgii muuse inuu inuu waxa weeyaan muuse uu gacanta u galo oo fircawn ah alla waxa uhi wa alqaytu waxaan ku tuuray calayka korkaaga muusew maxabbatan kalgacayl baan korkaaga kusoo tuuray oo quluubta dadkaba jacayl baan kuu geliyey ilaa reer fircoon cid kale iska badaayo jacaylkaasoo minii aniga xaggayga ka ahaaday ayaan korkaaga kusoo tuuray oo kullu man ra'aaka axabbak ciddii indhaha ku saartaaba oo ku jeclaata walitusnaca calaa caynii wa facaltu dalik waxaan sidaa kuugu sameeyey litusnaca si laguugu barbaariyo oo laguugu tarbiyeeyo muusow calaa caynii aragtidayda iyo ilaalintayda ay calaa ru'yati caynii ishayda aragtideeda anoo isha kugu haya oo ku arkaya oo ku ilaalinaya si laguu koriyo oo lagu barbaariyo id wakti ayaanan kalgacaylka korkaaga kusoo tuuray tamshi ay soconaysay ukhtuka walaashaa muusow oo fa taquulu ay ku lahayd reer fircawn iyagoo la yaaban oo naas inaad qabsataba aad diidday iyo cid inay ku jaqsiisaba ay walaashaa ku lahayd hal adullukum ma idin tusiyaa calaa man cid yakfuluhu kafaalo qaadata ilmahan yareed hesheen ee korsanaysaan cid idiin kafaalo qaatoo idiin naas muujisa ma idin tusaa ay walaashaa ku lahayd reer fircawn dabeed ay ka yeeleen oo hooyadaa lagu soo celiyo weeyaan macnuhu farajacnaaka dabeed muusow waxaanu dib kuugu soo celinay ilaa ummik hooyadaadii markii hore togga kugu tuurtaanu dib kuugu soo celinay waa xikmadda iyo raxmadda arxamu raaximiin kay taqarra si ay u qabowdo caynuhaa isheedu hooyadaa oo walaa taxsana aanay u murugoonin wa qatalta waxaad dishay muusow nafsaa naf baad ka dishay nimankii qibdiyiinta ahaa ee reer fircawn naf baad ka dishay oo fanajaynaaka dabeed waanu ku badbaadinay muusow min alghammi murugadii iyo qoomamadii qatligaa kaa soo gaadhay waa kaa badbaadinay oo waxba kuma yeelin wa fatannaaka waanu ku imtixaanay muusow futuunan imtixaano fara badan mixan fara badan baad soo martay oo dariiqada awliyada ilaahay lagu yaqaano marka loo bislaynayo wilaayada iyo maqaamka sare dee waa lasoo imtixaamaa oo mixan bay soo mareen markaa mixan fara badan baad soo martay muusow intaanad rasuulba noqon falabista dabeed waxaad ku nagaatay siniina sannado badan fii ahli madyana magaaladii madyan ehelkeeda ree madyan sannadaad dhexdooda ku nagaatay ood adhiga u raacaysay oo toban sannadood ahayd markaa rafaadka iyo mixankaad soo martay ka mid tahay socotada dheereed masar ka gashay ilaa madyan muddada intaa leege aad ku maqnayd eed halkaa adhiga ku raacaysay waa imtixaanaadkaad soo martay ee aad ka soo baxdayd oofisay uma ji'ta dabeed waa timid muusow calaa qadarin qadar iyo qorshe alla kuu qoondeeyaad ku timid wakhtigii lagu asteeye laguu qabtay markay dhammaatay ayaa timid oo soo noqotay yaa muusa muusow oo dib masar ugu soo noqotay wastanactuka waan ku doortay muusow oo linafsii naftaydaan kuu doortay baa alla u yidhi oo risaaladayda iyo waxyigayga inaad xambaarto ayaan kuu doortay idhab tag muusow anta adiga iyo wa akhuuka walaalkaa haaruun waayo dee qad uutiita su'laka yaa muusa haaruun markiiba nebi baa laga dhigay loo waxyoonayo marka alla waxa u yidhi idhab tag muusow anta adiga iyo wa akhuuka walaalka haaruunba taga biaayaatii aayaadkayga iyo mucjizaadkaygaan idin siiyeena la taga oo la socda walaa taniya hana ka daalina fii dikrii xuskayga ha ka daalina waxaad adeegsataan oo sahay idiin noqda xuskaygaa ugu weyne ha ka daalinee ku dadaala idhabaa taga muuse iyo haaruunow ilaa fircawna fircoon u taga waayo innahu fircawn daqaa waa qooqay oo waa xadgudbay dabarka ayuu goostay faquulaa waxaad ku tidhaahdaan lahu fircawn qawlan hadal ku dhaha hadalkaasoo layinan dabacsan lacalahu yatadakaru ay likay yatadakar si uu u waantoobo aw yakshaa ama alla uu uga baqo si uu u waantoobo ama uu rabbi uga baqo hadal dabacsan oo liilan oon kakanayn ku dhaha qaalaa waxay yidhaahdeen dee muuse iyo haaruun waxay yaqaaneen fircoon iyo qooqiis iyo kibirkiisa ilaah buu isku haystaaba maa calimtu lakum min ilaahin hayri rabbi baabuu isu yacni waxa weeyaan isku sifeeyey ana rabbukum alaclaa markaa kaas oo inta loo taga la ydhaha rasuul baanu kuu nahay waxa ka iman kara ayay qiyaaseen oo qadareen qaalaa waxay yidhaahdeen markaa muuse iyo haaruun rabbanaa rabbigayow innanaa anagu nakhaafu waxaanu ka baqaynaa an yafruta inuu ciqaab nagula soo degdego calaynaa annaka farata iyo afrata iyo farata ayaa kala duwan saddexduba oo farata ay badara minhu waa waxa si deg dega qofka uga soo baxa marka an yafruta ee an yucajila bicuquubatina weeye cuquubadayada inuu ku nagu dedejiyo afratana waa talaxtagga iyo xadgudubka oo waa ifraad waa quluwiga farratana waa tafriidkii oo waa gaboodfalka iyo gaabinta marka waxaa iska soo horjeeda dee farata iyo afrata oo ifraad iyo tafriid waa gaabin iyo talaxtag faratana oo mukhafaf ah waa bimacnaa badara waxa deg deg qofka uga soo baxa marka waxay yidhaahdeen waxaanu ka baqanaynaa inuu cuquubo nagula soo degdego aw an yatqaa ama inuu qooqo oo kibirka iyo qooqa uu sii siyaadsado uu sii xadgudbo qaala waxa uu rabbi ku yidhi laa takhaafaa ha cabsanina muuse iyo haaruunow waayo innanii anigu macakumaa idinka la jirkiinaan ahay waa maciya khaasa bimacna annasri waalta'yiid idinkaan idiin gargaarayaa oo idinla jiraa asmacu waan maqlayaa baa alla uu yidhi waxa aad ku wada hadlaysaan idinkiiyo isaguba wa araa waanan arkayaa wuxuu samaynayo ee fa'tiyaahu u taga fircawn oo faquulaa waxaad ku tidhaahdaan innaa anagu rasuulaa rabbik rabbigaa labadii rasuul uu kuu soo diraanu nahay ee fa arsil dir macanaa annaka la jirkayaga dir banii israa'iila nimanka reer banu israa'iil ee dulaysateed haysato iska soo daa oo soo dir oo na soo raaci oo walaa tucadibhum hana cadaabin oo cuquubad iyo cadibaadda ka daah inamadooda aada laynayso haweenkoodana aada reebayso qad ji'naaka waxaanu kuula nimid fircawnow biaayatin aayad iyo mucjize ayaanu kuula nimid oo min rabbik rabbigaa xaggiisa ka ahaatay waasalaamu nabadgelya iyo badbaadana calaa man mid korkiisay ahaatay kaasoo itabaca raacay alhudaa hanuunka innaa naga qad uuxiya waxaana loo waxyooday ilaynaa annaga anna alcadaaba in cadaabku calaa man mid korkiisa u ahaaday mankaas oo kadaba beeniya huwa mankaoo watawallaa jeestay qaala waxau idhi markaa fircawn faman rabbukumaa rabbigiin waa ayo yaa muusa muusow markaa maadaama muuse isagu hormoodka uu yahay iyo hoggaanka isagoo ku gaabsaday ma odhan yaa muusa wa haaruun ee muuse unbuu yidhi labadoodaan ujeedaa rabbukumaa labadiinnan rabbigiin waa ayo qaala waxa uu ku yidhi muuse rabbunaa rabbigayo alladii waa rabbiga actaa siiyey kulla shayin shay walba khalqahu abuurkiisa ku habboon waa ka makhluuq kasta si ku habboon u abuuray dad iyo duunyaba humma hadaa dabeed ku hanuuniye garansiiye mid walba waxa maslaxadiis iyo dantiisu ay ku jirto qaala waxa uu fircawn yidhi rabbi iyo dooddii ilaahayba waa ka baxay oo waxaa la yidhaha waa xayda qofku markuu xujo waayo inuu meeshii layska hayaba intuu ka baxo meel kale u cararo oo isku qaado waa doodxumada qaala waxau idhi markaa fircawn famaa baalu lquruuni aluulaa ummadihii hore ee iyaguna ilaahay cid aan hayn caabudi jiray bal hadda xaalkooda ka warran muxuu yahay waa meelaan meeshii laysku hayaba ahayn si uu dooda mawduuca laga wada hadlayo uga saaruu meel kale ugu baxo waa xayda ama mushaaqaba ayaa la yidhaha buuqun inuu geliyo halkii laysku hayana uu ka leexdo oo uu ka cararo qofka qaala waxau idhi markaa muuse cilmuhaa ummadaha hore cilmigoodii iyo ogaalkooda arrimihii la kulmay cinda rabbii rabbigay agtiisay ahaadeen fii kitaabin kitaab baanay ku sugan yihiin iyo diiwaan ay ku qoran yihiin oo lawxulmaxfuudka ah kitaabkaasoo laa yadillu aan ka lumayn rabbii ay can rabbii rabbigay aan ka lumayn ama dalaaladu bimacna alkhata'na way ku timaadaaye laa yadilu rabbii rabbigay aanu ku gafayn oo marnaba aanu seegayn walaa yansa oo aanu iloobayna alladii allaha weeyaan rabbigay markaa muuse markuu jawaabtii ummadihii hore ku gaabsaday cilmuhaa cinda rabbi wuxuu u soo noqday mawduucii muhiimka ahay ee laysku hayay oo ilaaha keligii la caabudaya ah waana halkuu fircoon ka cararayo waxa uu idhi rabbigaasi alladii allaha weeyi jacala yeelay lakum idinka idinka yeelay al-arda dhulka mahdaa gogol aad ku socotaan oo dhisanaysaan oo ku dhaqmaysaan gogashaa idinka yeelay idin goglay oo wasalaka idin qaadsiiye lakum idinka fiihaa arlada dhexdeedana subulaa waddooyin idin mariyey oo waddooyin idiin sameeyey halkaad hiigsanaysaan iyo meeshaa ku socotaan aad ku aqoonsataan oo aad ku gaadhaan oo wa anzala ka soo dejiyey waa ka ka soo dejiyey rabbi min assamaa xagga saree daruuraha maa ambiyo waa ka idinka soo dejiyey fa akhrajnaa dabeed waxaanu ku soo bixinay baa alla uu yidhi halkan waxaa la yidhaha waa iltifaat min alghaybati ila altakallum waxaa markii hore damaa'irtu ku socotay hayba oo yacni wax maqan baa laga warramayay alla waa ka sidaa sameeyey ee sidaa sameeyey marka hal mar uunbaa damaa'irulghayba inta laga soo jeedsaday takallum loo soo jeedsaday oo fa akhrajnaa baa alla uu yidhi annaka ayaa soo bixinay bihi ay bilmaa biyaha sababtoodaanu ku soo bixinay aswaaja noociyo min nabaatin nabaad ah nabaadkaasoo shataa kala gedisan oo kala duduwan oo dadkii waxbay cunayaan duunyadii waxbay cunayaan dee waa wax kala duduwan muuqaalka iyo midabka iyo tacmiga iyo dhadhanka intaba waa ku kala duwan yihiin alla waxau idhi wa qulnaa lakum waxaanu idinku nidhi markaa kuluu cuna oo aadamihii haddaad tihiin waxa dee quudka aadamaha ku habboon cuna idinku warcaw daajista ancaamakum nimcooleydiina iyo xoolihiinana dee daaqooda iyo doogooda ku habboon iyagana daajiya oo macnuhu waxa weeye wixii biyaha roobka ilaahay kusoo bixiye biyo iyo baadba idinkuna waxa idinkaga habboon aadami ahaan dee ka cuna xoolaha waxa ku habboonna iyaga daajiya oo ha daaqaan alla waxau idhi inna fii daalik madkuurkaa la soo sheegay waxa idinku sugan ilaahay tabaaraka wa tacaala sidaa wuxuu abuurayo iyo biyaha uu soo dejinayo iyo baadka uu ku soo bixinayo iyo waxyaabaha alla idiin sameeyey oo dhan waxaa idinku sugan la aayaatin aayaad iyo calaamado waaweyn baa ku sugan liulinnuha dadka caqliga u saaxiibka ee waxgaradka ah ayay ugu sugan tahay oo iyagaa kuwaan toobayo wax ku qaadanaya kuwa kale way arkayaan oo waa dhaafayaan uun allah subxaanahu wa tacaala fii bidaayati hadihi suura waxa uu ku tilmaamay mawaadiic muhiim ah waxaa ugu horeeya qur'aanka rabbi iyo hadafka iyo ujeeddada laga helaayo oo rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay inaanu qur'aankani ugu soo dejin nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam si uu ugu dhibaato muto laakiin uu ugu soo dejiyo si uu ugu guulaysto oo waxa weeyaan darajo iyo sacaado ugu gaadho iyo dadka alla ka baqaya si uu ugu waaniyo oo waxa weeyaan wax ugu sheego waxay mufasiriintu ku tilmaameen macnaha litashqa laba macnoba waa lagu fasiray in looga jeedo qur-aanka kuugumaanaan soo dejin inaad ku dhibaatooto nebiga sala allahu calayhi wasalam markii la soo bixiye risaalada loo dhiibay ee qur-aanka lagu soo dejiyey ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam sida aayaadka kale ay tilmaameen wuxuu aada uga warwari jiruu ka qoomamoon jiray qoomkiisan quraysh ee aan rumaynayn ee dariiqiisana aan raacay taasaa qoomamo badan ku abuurtay oo ilaahay waa kii lahaa falacallaka baaqicun nafsaka calaa aahaarihim in lam yu'minuu bi hada alxadiidi asafa waxaadad ku siganaysaa nebi allow ood ku dhowdahay naftaada inaad halaagtood dhibto hadday ku rumayn waayaan ama ay ku raaci waayaan aayaddii kale alla waa kii ku lahaa falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraat naftaadu yay ku tegin qoomamo iyo murugo aada u murugoonaysa darteed marka waxaa la yidhi maadaama nebigu werwer iyo qoomamo badan uu ka qaaday iimaan la-aantoodii ayaa waxaa la leeyahay naftaada ha ku dhibin adiga xilka ku saarani waa inaad gaadhsiiso dacwada ha qaataan ama yay qaadan naftaada ha ku dhibin oo macnaha looguma talagelin dee inaad ku dhibaatooto qur-aanka eh adigu gaadhsiiya oo ka soco taa waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray nebiga sala allahu calayhi wasalam markii qur-aanka lagu soo dejiyey ayaa isaga iyo asxaabtiisu waxay habeen oo dhan ku taagnaayeen qur-aanka ilaa lugahoodii ay dildillaaceen oo gumadahoodii ay barareen markaasaa kuwii mushrikiinta ahaa waxay yidhaahdeen moxamed qur-aanka waxaa loogu soo dejiyun inuu ku dhibaatoodo waa kan habeen leyl taagan markaasay soo degtay maa anzalnaa calayka alqur'aana litashqa bal litascad inaad yacni ku dhibaatooto looma soo dejin ee inaad ku guulaysato iyo guul iyo wanaag baa lagugu soo dejiyey ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay waxyaabaha qur-aanka loo soo dejiyey inay tahay cidda rabbi ka baqanaysa in lagu cabsigeliyo oo lagu waaniyo fadakir bilqur'aani man yakhaafu waciid aayaddaa kale alla wuxuu ku lahaa nebi allow qur-aanka waxaad ku waanisaa cidda goodigayga iyo cadaabkayga ka cabsoonaysa alla wuxuu tilmaamay allaha soo dejiyey sifada uu leeyahay tanziilan miman khalaqa alarda waasamaawaati alculaa allaha sifooyinkiisa ay ka mid tahay abuurista uu cidharka iyo dhulalka abuuray ayaa qur-aankani xaggiisa ka soo degay khaaliqa ah dhulalkiiyo cidharkaba abuuray xaggiisuu ka yimid alla wuxuu tilmaamay sifadiisa sarraynta alraxmaanu cala alcarshi istawaa ay calaa wartafac sida saxiixa imaamu lbukhaarina saxiixiisa ku sugan a'imadii salafkuna ay mareen waa istawaa bimacnaa calaa wartafaca ilaahay wuxuu ka sarreeya carshigiisa alraxmaanu cala alcarshi istawaa qur-aanka toddoba meelood bay kaga timid halkani waa meeshii afraad saddexna waa inoo hadhay salafkuna waxay ku fasireen calaa wartafaca oo waxa weeyaan carshigu waa acdamu lmakhluuqaat waa makhluuqaadka ka u weyn haddana waa acla lmakhluuqaat oo makhluuqaadka isagaa ugu sarreeyo makhluuq ka sarreeyaa ma jiro markaa carshigaa weyn ee makhluuqaadkana ugu sarreeya ilaaha khaaliqunbaa kasii sarreeya makhluuq kale halkaa ma gaadho ilaaha khaaliqa ah ayaa carshigiisa ka sarreeya sifaadka ilaahayna waxaad ku badbaadaysaa siduu ilaahay naftiisa ugu sugay inaad ugu sugto biduuni tashbiihin walaa tactiilin adoon sifada una diidayn makhluuqaadkana aan ku shabahayn oo labadaaba iska ilaali laysa ka midlihi shay-un wa huwa samiicu lbasiir ilaahay wax lamidii ma jiro sifaadka allena kayfiyaadka iyo qaabkooda isaga mooye axad ogi ma jiro laa yaclamu kayfa huwa ilaa huu marka istawaa waa bimacna alculuwi walirtifaac waa sarrayn madhabka ahlu sunnuhuna waxa weeye waa ihbaatu lmacaani wa tafwiid lkayfiyaat macaanida in rabbi loo sugo oo istawaa waa culuwi ilaahay waa sarreeya waynakaa kor taagana gacmaha markaynu ilaahay baryano waayo xaggan waxa inaga xigay inaga sarreeyaa dee waa rabbi meel kale qofku u jeedsan maayo o indhaha u taagi maayo gacmaha marka macnaha waa la sugayaa culuwiga iyo sarraynta laakiin kayfiyada ama qaabka uu uga sarreeyo carshigiisa ilaahay unbaa ogo axad kale ma oga taa waxaa loo bandhigaya cilmigeeda ilaahay oo makhluuqaadku ma oga mana garan karaan imaamu maaligna waa kii laha alistiwaau macluum walkayfu majhuul wasu-aalu canhu bidca waliimaanu bihi waajib qaacidada sifaadkaoo dhan la mariyana waa qaacidada imaamu maalik calayhi raxmat ullah waxau yidhi istiwaha markii la weydiiye siduu ilaahay u sarreeyey wuxuu yidhi alistiwaau macluum sarraynta waa la yaqaanaa oo waa culuwi oo macnaheedu waa allah carshiga ka sarreeya walkayfu majhuul qaabka iyo kayfiyada sarrayntana la garan maayo oo alla mooye axad ogi ma jiro wasu-aalu canhu bidca in laysba weydiiyo kayf siduu uga sarreeyaana waa bidco ma bannaana waal iimaanu bihi waajib in la rumeeyo sarraynta allena waa waajib ninkiina waxa uu yidhi waa nin xune majliskayga ka saara marka sifaadka alle dhammaantood halkaasaa la marinayaa waxa weeyaan sideedaa loogu sugayaa iyadoon lana cadilayn oon loo diidayn sifaduu rabbi naftiisa u sugay ama nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam uu sugay iyadoon loona diidayn laguna shabbahaynta makhluuqaadka mararka qaarkood sifaadka khaaliq iyo makhluuqaadku xagga magacay isaga mid ka noqon karaan laakiin xagga xaqiiqada way ka kala duwan yihiin oo iskuma dhowo waa kala fog yihiin oo tusaale ahaan ilaahay markuu yidhi wahuwa samiicu lbasiir ilaahay waa ka maqalka badan ee aragga badan dee makhluuquna waxbuu maqlaa waxna waa arkaa ilaaha khaaliqina waxna wuu maqlaa waxna waa arkaa laakiin labada maqal iyo labada arag dee waa kaafiyo kala dheeri aduu gidaarkaa waxa ka dambeeya dee ma arkaysid mana maqli kartid ilaahayna min fawqi sabci samaawaat carshigiisa isagoo ka sarreeya ayaa sawd walba halkaa uu ka maqlaya uu arkaya uu ogyahay marka calaa kullin adigu badkale ha isku gelin naftaadana ha halaagin waxaad ku dhaaftaa alraxmaanu cala alcarshi istawaa ay calaa wartafaca ilaahay waa kor noqday uun ku dhaaf siduu u kor noqday laguma diran adiga ha gelin shaqaan lagu diran ha gelin waad ku halaagsamaya ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay lahu maa fi samaawaati wamaa fi lardi wamaa baynahumaa wamaa taxta athara ilaahay waxa uu u sugnaado uu mulkiyaa waxa cidharka ku sugan iyo waxa dhulalka ku sugan iyo labadaa dhexdooda waxa ku sugan iyo ciidda hoosteeda waxa ku sugan toddobada dhul hoostooda aslu thara waxaa la yidhaha rayska ama ciidda qoyan waxaana looga jeedaa un dhulka hoostiisa waxa ku sugan ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu tilmaamo uu yidhi haddii codka kor loo qaadiyo haddii hoos loo dhiga labadaba ilaahay waa ogyahay asira waa waxa qofku qof kale ku qarsadaa la yidhaha sir wa akhfaana waxa sirtaa kasii qarsooni badanoo waxaanad cidba u sheegine naftaada aad ugu sheekaysay ayaa ilaahay ogyaho u arkaya waasiruu qawlakum aw ijharuu bihi inahu caliimun bidaati suduur hadalkiina qarsada ama muujiya ilaahay waxaa laabihiina ku sugan ee ku qarinaysaan qalbigiinna ayaabuu ogyahay rabbi tabaaraka wa tacaala allahu laa ilaaha illaa huwa lahu lasmaau lxusnaa ilaahay naftiisa wuxuu u qiray tawxiidka iyo cibaadada in loo gaar yeelo cid kaloo la caabudaa aanay jirin oo xaq lagu caabudaa isaga mooyaane hayrkii haddii la caabudana baatil baa lagu caabuday iyo xaqdarro dabadeed ilaahay tabaaraka wa tacaala suuradda wuxuu aad inoogu faahfaahiyo in badanoo suuradda ka mida ilaahay si waafi oo ballaadhan ugu bayaamiyey qisatu muusa maca fircawn qisadii nebi muuse calayhi salaam iyo fircoon dhex martay oo khulaasadeedu ay tahay ninkan horta fircawn calayhi lacaainullah wuxuu ahaa reer banu israa'iil nin daciifsadoo dullaystay oo aad iyo aad u dhibay waxaa markaa cadaabkiiyo cuquubada uu ku cadibo ka mid ahaa inuu dee inamadoodana laayo wixii inan u dhasha oo saxaradiisiiba waxay u faaliyeenoo ay u sheegeen oo ay ugu riyoodeen in reer banu israa'iil uu ka dhalan doono nin mulkigiisu gacantiisa kudha ku dhammaado oo gacantiisa uu ku halaagsami doono markaasuu yidhi dee wax alla wixii rag ka dhashaba waan layna maxaaba ka soo bixi marka hablahoodana waa dayn jiray si loo addoonsadoo loo dullaysto ooy u adeegsadaan oo ugu shaqaystaan raggoodana waa layn jiray fircawn ilaahay xikmaddiisu waxay ku dareertay markaa muuse inuu dhashay markaa muuse hooyadiibaa aada ugu warwartay ilaan waxay og tahay raggii in la laynayo o la baadhayo inanka kusoo kordha reer banu israa'iil dabadeed waxa muuse hooyadii lagu ilhaamiyey waa waxyu ilhaami inay sanduuq intay samayso oy muuse ku riddo webiga niil bartankiisa ay ku tuurto taasaa lagu ilhaamiyey ilaahay xikmaddiisuna waxay keensatay webiga nuul niilna markaa in biyihii bannaanka dee uu xeelliga ama xeebta uu kusoo tuuro dabadeed fircoonkii ay kala baqanaysay laftiisa inuu gacanta u galo iyagu qaataan laakiin xikmadda alle waxay keensatay gabadhii fircoon inay tidhaahdo inoo daa ubad baynu u baahannahay ama wayna anfici ama waabaynu ku indhadoogsane dabadeed mushkiladii waxay kaga dhacday iyaga oo daayey oo waxa weeyaan isla gartay gabadhii fircoon isagoo fircoon taladeedii qaatay in la daayo ayaa naasba uu qabsan waayey waxaramna calayhi almaraadic waayo xikmadda ilaahay waxay keensatay in hooyadii uun dib loogu soo celiyo si ay ugu indhaqabowsato naasba wuu qabsan waayey dabadeed walaashii oo raadinayso hooyadii ay tidhi bal warkiisa soo dabagal oo ka war hel halka uu ku sugan yahay ayaa u timid iyagoo u taagla markaasay tidhi ma idin tusiyaa dad idinka faalo qaatoo nasteexna u ah markaasay yidhaahdeen haa waa nulaanahayba wax naaskeeda u aqbalo dabadeed waxa weeyaan dee hooyadeed bay tustee u sheegtay waa loo geeyey markay dhabta ku qabatayba dee naaskiibuu dug ku yidhi o u qabsaday ilan waa xikmad ilaahay waana hooyadii dabadeed xikmaddii alla waxay keensatay in waxa weeyaan ay hooyadii uu dib ugu soo noqdo iyadii ay koriso oo ay bad yacni barbaariso laakiin gurigii fircoon dhexdiisa waxa weeyaan masaariiftiisii laga bixiyo ila iyagu waxay u haystaan waa ilmahoodii oo loo korinayo marka in hooyadii lagu masruufo la nafaqeeyo jacayl baa loogu tuuray qulubtii dadka oo hadday fircawn tahay iyo hadday tahay waxa weeyaan dadkii kale ee ka agdhowaa iyo qof kastoo arka maxabo iyo kalgacal baa loogu tuuray oo qofkii arkaaba wuu jeclaadaa nebi muuse marka calayhi salaam ilaahay xikmaddiisa xeesha dheeree baliiqii waxay keensatay in fircoon hoostiisa iyo gurigiisa iyo masaariiftiisii iyo adduunkiisii in lagu soo koriyo oo lagu soo barbaariyo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u qadaray sidii baa markaa muuse ku koray oo ku weynaaday isagoon weli loo waxyoon ayaa waxa weeyaan nin qibti ah oo markaa isagoo dhallinyara muuse ayaa nin qibtiyahoo dee cadowgiisa ka mid ahaa kuwan qowmu fircawn iyo nin reer banu israa'iil oo tolkii ka mid oo dee dadkii la daciifsadee la dulaystay ninkii reer banu israa'iil ee qoomkiisa ayaa muuse u qayshada oo yidhi iga soo gaadh muusow dabadeed fawakasahu muusa faqadaa calayh wuu feedho wuu kaga takhallusayba halkiiba kamau kicin dabadeed muuse markuu aanadaa ama dilkaa ka geystay nimankii aalu fircawn ee aqbaadda ama qibdiyiinta dee murugo iyo qoomamaiyo cabsi baa la soo deristay iyaga laftoodii waxay dooneen dilkiisa iyo inay ka argoostaan markay ogaadeen ee loo sheegay dabadeed halkii waa ka baxsado oo isaga tegay muuse xaggaa iyo madyan waa ka u kacay waa ka la soo kulmay dee waxa weeyaan ceelkii madyan dadkii u soo arooray ee xoolaha ka waraabsanayay labadii hablood ee xishoodka badnaa ee iyagu waxa weeyaan dee dadka ka dambeeye aan raggii ilaynma cidhiidhyan karaan ceelka ee bannaanka taagnaa buu arkay dadkii kalena ay waraabsanayaan markaa isagoon wax mushqaayad iyo adduunya toona weydiisan dee waa kii u waraabiye u dhaamiyey kadib markay hablihii ku noqdeen aabbahood oo lagu tilmaamay shucayb binu ahaa calayhi salaam ayay yidhaahdeen ninkaa qiimaha badan ee xishoodka badan ee edabta badan dee inuu noo adeego uu ciidan inoo noqdo ayaanu kugula talinaynaa ina khayra man istaajarta alqawiyu lamiin marka sidii baa markaa uu ku aqbalay oo aabbihiina uu intuu la hadlay muuse markuu muuse u warramay uu yidhi nimankaasaan ka soo cabsaday ayuu yidhi waxba ha cabsan in najawta min alqawmi aldaalimiin aamin baad joogtaayoo dhulkoodii iyo arladoodii waad ka soo fogaatee waxba ha ka baqan dee waxaanu markaa usoo bandhigay inuu waxa weeyaan xoolihii iyo adhigii iyo daryeelkoodii inuu waxa weeyaan dee ciidan u noqdo sidii baanu kula heshiiyey siddeed sannadood haddaad laba ku dartoo toban taam yeeshana waa fa min cindik haddii kale sideeddaasa igu filan sidii baa markaa uu ree madiyan toban sano uu muuse kula joogay waxaanu ujradiisii iyo mushqaayadiisii ka dhigay labadiisii hablood midkood inuu u guuriyo taasuu ujuuradiiyo mushqaayaddii uga dhigay shucayb dabadeed muuse calayhi salaam waxa weeyaan tobankaas sannadood markuu ku nagaaday reer madiyan dhexdoodii ee xoolahana halkaa uu ku raacayey ayaa dib uu usoo laabtay isagoo ehelkiisii wata dhexda isagoo markaa kusoo jira ayaa iyadoo habeen ah oo madow ah oo dhaxani dhacayso ayaa dabmeel uga bildhaamay waa nuur ilaahiyahoo waa markii loo waxyoonayo oo nebinimadu ay u bilaabmaysay ehelkiisii buu ku yidhi halkan igu sii suga bal iftiinkaa aan u tago oo aan dab inooga soo qaada aynu ku diirsanno oo aynu kulaallo halkaasaa laga fahmayaa qabow inuu dhacayay amaba waxaan ka heli cid waddadayna tusta waayo markaa muuse wuxuu ka ambaduu ka lumay dariiqii masar dabadeed halkii iftiinkii markuu tegey waaba nuur ilaahay oo rabbaani ah ilaahay baaba u dhawaaqay oo yidhi rabbigaa baan ahay halkaasaa waxyigii nebi muuse uga bilaabmay markaa nebi muuse calayhi salaam markii loo waxyooday halkaasuu ka soo ambobaxay waxa weeyaan dhulkii masar ayuu yimid waxa weeyaan dee waxaa loo diray fircawn oo xadgudbay oo qooqay inuu risaalada tawxiidka iyo waxdaaniyada gaadhsiiyo dabadeed ilaahay wuxuu ka codsaday wuxuu yidhi yaa rab ilaahay oo laabtaydana ii ballaadhi si aan xilkaa u xambaari karo guntinta carabkaygana ka zuuli waxay markaa culimmadu yidhaahdeen kaanad xabsa bilisaan xabsadu waxa weeye qofka hadalka yaro qabta markaa dee hadalka wuu caddayn karaye fasiix buu ahaa laakiin muuse waa laga fasaaxo badnaa oo hadalka ayuu yaro qabanayay bay culimmadu yidhaahdeen markaasuu yidhi waxlul cuqdata min lisaani guntintaa yarna ilaahuw iga fur hadalkayga ha fahmaani waxaa kaluu ilaahay weydiista oo uu ka codsaday walaalkiina inuu nebi uga dhigo oo uu rasuul ka dhigu u waxyoodo si uu garab iyo gaashaanba ugu noqdo ilaahay waa u yeelay intiiba waqad uutiita su'laka yaa muusa sidiiba ay fircoon ugu tegeen risaaladiibay u bandhigeen fircoon dee waa ka xadgudubkiisii iyo qooqiisii kala hor imanaya ilaa aakhiri alaayaat aayaadkaynu akhrinay ilaa aakhirkooda waa ka ilaahay inooga warramay doodii dhex martay markii uu yidhi faman rabbukumaa yaa muusa ee uu yidhi rabbuna aladii acطaa kula shayin khalqahu uma hadaa waa ka fircoon wixii laysku hayayba intuu ka baydhay odhanaya famaa baalu lquruuni aluulaa waa waxaan layskuba hayin asluubka noocaasa waxaa loo yaqaanaa waa xaydada qofku inuu ka leexduu ka baydho wixii laysku hayayba waana qofka aan xujada hayne laga adkaaday ayaa waxaa laysku hayay intuu ka baxsado meel kale isku qaada markaa qisada nebi muuse iyo fircoon dhex martay oo aad u dheer oo ilaa aayaadka dambe ku sugan waxa weeyaan khulaasadeedu intaa guud ayaa aayaadkaynu akhrinay ku dhex sugan waxaa kale oo aayaadkaynu akhrinay laga qaadanaya alxikmatu fi dacwati ila allah xikmadda ku jirta qofka daacigii markuu ilaahay xaggiisa ummadda ugu baaqayo oo waxaa laga qaadanayaa xikmadda dacwada faquulaa lahu qawlan layinan lacalahu yatadakaru aw yakhsha waxaa lagu yidhi muuse iyo haaruun ninkay ku socdaan waa fircawn waa nin rabbinimo sheegtay oo ilaah baan ahay dadka ku leh haddana ilaahay wuxuu ku yidhi hadal dabacsan oo layin ah ku dhaha waxaba la arkay inuu waantoobo ama uu cabsade halkaa waxaa laga qaadanayaa fircawn haddii la yidhi hadalka u dabciya dee maa baaluka biman duunah maxaad u malayn qof ka sokeeya bal maxaad u malayn qof mu'mina oo muwaxid oo muslima oo meel un ka dhaco khaldamay waxaa shaki la-aana inuu uga baahi badan yahay in loo dabciyo hadalka dabeecadda aadamiga ama basharka ku beeranna waxa weeye hadalka kakanee qallafsan dadku way ka didaan oo uma joogsadaan waxaana laga yaabaa inaan waxba lagaa hoos qaadin haddaad xaq kasta sheegaysa haddii asluubku kaa xumaado haddaad si asluubka dabciso oo hadal habboon oo hagaagsan oo hufan aad kula hadasho dadka waxaa laga yaabaa xataa qofkii cadowga ku ahaa ayaa kugu soo hiranaya oo hadalkaaga dhegaysanaya hadalkaa la yidhi dabci muuse hadalka uu yahay aayaddan laguma fasirin laakiin aayadda kale waxaa sharxaysa uu ku yidhi yacni alla uu ku yidhi faqul hal laka ilaa an tazakaa wa ahdiyaka ilaa rabbika fatakhsha waxaad ku jidhaa nebi allow markaad fircawn u digayso muusow ama aad dacwada gaadhsiinayso waxaad ku tidhaahdaa hal laka ilaa an tazakaa ma kuu sugnaatay fircawnow inaad istahirto hadda eeg ilaahay ka baq lama odhan maxaad u rumayn laadahay lama odhan anaa ku tahiraya ma odhan adigu inaad istahirtaa ma kuu sugan tahay hal lakana waxaa la yidhaha waa asluubu lcard waa asluub bandhig dabacsan oo latifan marka hal laka xataa amar mutuxan oo mujaradoo sidaa sameeya maaha ma kuu sugan tahay inaad istahirto adigu oo aan kugu halooniyo xagga rabbiga oo dabeed rabbi aad ka baqdo marka halkaa waxaa laga qaadanayaa hadalka layinkee dhaha la yidhi waa kaa hal laka ilaa an tazakaa waxaana laga qaadanayaa darsi aynu waxa weeyaan qofka daacigaa u habboon mar kastuu ummad wax u sheegayo inuu asluub deggan oo dabacsan oo hayin ah oo layin ah uu kula hadlo ummadda si xaqa looga qaato oo dadku aanay dacwadda uga didin waxaa kaloo ku sugan aayaadka ihbaatu saaca saacadda qiyaame dhiciddeeda iyo imaatinkeedu shaki inaanu lahayn ina saacata aatiyatun akaadu ukhfiha litujzaa kullu nafsin bima tasca allah waxau ihi subxaanah طaha allahu aclamu bimuraadih ilaahay baa garanaya wuxuu uga jeedo maa anzalnaa kumaanaan soo dejin calayka korkaaga nebi allow alqur'aana qur-aanka kuugumaanaan soo dejin litashqaa inaad ku dhibaato mudato qur'aanka kuugumaanaan soo dejin ilaa tadkiratan waanin aad waanisa mooye wax kale kuugumaanaan soo dejin liman mid aad ku waanisa kaasoo yakhshaa ilaahay ka cabsoonaya oo waxaa loogu qayday liman yakhshaa waa ka ku intifaacayae ku waantoobaya waxna ku qaadanaya haddii istinaa munqatic laga dhigana waxa weeye laakiin anzalnaahu ha yeeshee qur'aanka waxaanu u soo dejinnay tadkiratan liajli tadkira waa mafcuulu liajli waanin aad ku waaninaysa darteed liman yakhshaa ka alla ka baqaya aad ku waaninayso tanziilan ay nazalnaahu tanziilan waxaanu soo dejinnay soo dejin soo dejintaasoo minman mid xaggiisa ka ahaatay kaasoo khalaqa abuuray alarda arlada iyo wasamaawaati samooyinka samooyinka alculaa ee sarreeya oo waa jamcu culya alculaa sida kubraaba kubar loogu jamciyo alraxmaanu ilaaha raxmaankii cala alcarshi carshiga ayuu istawaa ka korreeyey lahu isagunbaa iskale maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fi lardi arlada dhexdeeda waxa ku sugan iyo wamaa baynahumaa dhulalka iyo cirarka dhexdooda waxa ku sugan ilaahay baa iska leh iyo wamaa shayna allah iska leh kaasoo taxta haraa dhulka hoostiisa ku sugan ciidda hoosteeda wain tajhar haddaad muujisood ku dhawaaqda nebi allow ama qof kastoo mukhaatabow bilqowli hadalka fa innahu alla yaclamu waa og yahay asira waxa qarsoon ee laysku qarsanayo iyo wa akhfaa ay wa akhfaa min asiri waxa sirta qarsoon kasii qarsoonida badan ee qalbiga ku qarsoonna ilaahay waa og yahay oo kama qarsoona allaahu alle ay huwa allah ilaahay waa ka keligii xaq lagu caabudo laa ilaaha ilaa macbuuda bixaqin xaq mid lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga mooye lahu alla ayuunbu u sugnaaday al asmaa'u magacaanta alxusnaa ee wanaagga badan wanaag badnida waxaa ka mid ah annahaa aclaamun wa awsaaf aclaamun biictibaari dalaalatiha cala daati alcaliya wa awsaafun biictibaari dalaalatiha cala macaani lkamaal allah waxau ihi wahal ataaka ma kuu yimid nebi allow ey qad ataaka alla yahay dhab ahaan waa kuugu yimid xadiidu muusa nebi muuse warkiisii waa kuu yimid id wakhtigiina u war ah ra'aa uu arkay muuse naaran dab uu arkay waa annuuru lilaahi fa qaala dabeedu ku yidhi liahlihi ehelkiisii waa isagoo madyan toban sannadood markuu jiro yacni joogay kadib ka soo noqdo masar u sii socda waa waddaduu hayay markuu sii socday waddada uu ka lumay weeyi markaa dab ayuu arkay fa qaala dabeed waxa uu ku yidhi liahlihi ehelkiisii umkutuu ku nagaada bal hadda halkan sii jooga innii anigoo anastu waxaan arkay naaran dab lacallii aatiikum waxaan mudanahayba inaan idinka keenoon idinkala imaado minhaa dabkaa xaggiisa biqabasin qori ama dhimbiil daba oo aynu dugsanno oo aayadda kale waata ku sugan lacallakum tastaluun aayadda kale qasas alla waxau ihi falamaa qadaa muuse alajala wa saara biahlih muuse markuu muddadii dhammaystay reerkiisii uu la socday ayaa aanasa min jaanibi tuuri naaran buurta dhinaceedii ayuu dab ku arkay waa buurtu alle ugu waxyoonayuu kula hadlayay waana nuurkii alleh qaala liahlihi markaa ehelkiisii wuxuu ku yidhi umkuthuu halkaas sii nagaada oo kusii sugnaada innii aanastu naaran lacallii aatiikum minha bikhabarin aw jadwatin min annaar waxaaba la arkaa inaan idinka keeno war cid waddada ay tusto waxay sheegto waddadaynu ka lunnay amaba dee qori daba inaan ka soo qaado oo lacallakum tastaluun culimmadu waxay yidhahdeen halkaasaa laga qaadanayaa habeen qabow inay ahayd oo waxaa la yidhi lacallakum tastaluun buu yidhi yacni si aad u kulaashaan oo dee dabka u dugsataan dhaxanta uga kulaashaan alla waxau idhi markaa fa qaala waxa uu ku yidhi muuse liahlii ehelkiisii umkuthuu nagaado halkaa igu sii suga innii anigu aanastu waxaan arkay naaran dab baan arkay lacallii waxaabaan mudanahay aatiikum inaan idinka keenoon idinkala imaado minhaa dabkaa xaggiisa biqabasin dhimbiil ama qori daba aw ajidu ama aan kaba helo cala annaari ay cinda annaari calaadana bimacnaa cinda ka dhig waayo dabka korkiisa maahe waa agtiisa marka cala annaari ay cinda annaar dabka agtiisana inaan ka helaaba la arkaa oo laga yaabaa hudan tusid hidaayadu waa dariiqa cidii tusta ay man yahdiini ila dariiq waddada masareen ka anbaday cidii tusta inaan kaba helo halkaa dabku ka iftiimayo ayaaba laga yaabaa falamaa ataahaa markuu dabkii u yimid muuse nuudiye waa loo dhawaaqo waxaa la yidhi yaa muusa muusow innii anigu ana anigu rabbuk rabbigaa baan ahay waxaad arkaysaana dab baxaya maahe waa nuur ilaahiyah ee fakhlac siibna calayka labadaada kabood kuma cadda sababta siib loo yidhi laakiin mufasiriintu waxyaabo badan bay ku tilmaamaan oo qaar yidhaahda kabaha hoostooda ayaa waxaa ku sugnaa waxaan laa'iq ahayn oon habboonayn mar hadduu cibaado iyo dacwo iyo waxa weeyaan risaalo gelayana waxa ku habboon wixii aan habboonayn inuu iska bixiyo waxaa kaloo qaar ay ku fasireen naclayka waxa bixi loo leeyahay liannahu ablaqu fi tawaaduc tawaaduc iyo isdhuldhigga sidaasaa ku habboon oo ku xeel dheer markaasi ay tahayba waxaa lagu yidhi fakhlac naclayka labadaada kabood bixi oo siib waayo innaka adigu bilwaadi togii baad ku sugantahay almuqadasi ee la tahidhee tuwan tuwan magaciisa la odhan jiray waana anigu ikhtartuk waan ku doortay muusow ini istafaytuka cala annaasi birisaalaatii wa bikalaamii risaaladayda iyo hadalkaygaba waan kuu doortoo kaliimuraxmaan baa ta ayaa tahay wa ana anigu ikhtartuk waan ku doortay muusow oo risaaladiiyo nebinimadii baan kuu doortay ee fastamic dhegayso limaa yuuxaa waxa laguu waxyoonayo dhegayso allah markaa waxa uu yidhi isaga oo waxyigii iyo wixii loo waxyooday u caddaynaya innanii anigu ana anigu allaahu alle ayaanahay ka keligii xaqa lagu caabudo laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jira ilaa ana aniga mooye ayaa alla ku yidhi ay facbudnii aniga keligaiyo caabud muusow wa aqimi salaata salaadana u og lidikrii xusidaadii xusaysa darteed u og ina saacata saacadda qiyaame aatiyatun waa tii imanaysa akaadu waxaanan ku siganayaa oon kuba dhowahay ukhfiihaa inaan qariyo saacadda qiyaame oo maxaan u qarinayaa litujzaa si loo abaalmariyo kullu nafsin naf walba loogu abaalmariyo bimaa tascaa waxa ay shaqaysanaysa loogu abaalmariyo saqulat fi samaawaati waalardi laa ta'tiikum ilaa bakta markaa xilligeeda waa la qariyey laakiin amaaraadkeeda iyo calaamadaha ka soo horreeyaa laynoo caddeeyey alla waxau idhi falaa yasudannaka nebi nebi muusew haddaba falaa yasuddannak yaanu kaa jeedinin canhaa ay can iimaanihaa saacadda rumaynteeda yaanu kaa jeedin man axad laa yu'minu aan rumaynayn bihaa saacadda oo watabaca raacay hawaahu hawadiisa raacay yuu kaa jeedin oo fatardaa dee markaa haddii aad kaa raacduu ku jeediyo aada halaagsanto markaa si aanad u halaagsamin saacadda cid aan rumayniyay kaa jeedinin wamaa tilka taasi waa maxay biyamiinika midigtaada ku sugan yaa muusa muusow qaala waxa uu muuse yidhi hiya iyadu casaaya waa u shaydii waxay culimmadu halkan yidhaahdeen mucjisooyinka waaweyn ee nebi muuse la siiya waxaa ka mid ahaa sagaalkii mucjise acraafna inagu soo maray waxaa ka mid ah dee gacantan caddaanaysa iyo ushan maska noqonaysa markaa nebi muuse si aan u argagixin marka fircoon u hortago si aan markaa aan u argagixinoo dee ushiisaba aanu uga cararin ilaan wuxuu hore u arki jiray maahe ayaa waxaa lasii barayaa oo lagu sii tababarayaa ushiisu waxay noqon doonto si uu la sii qabsado marka waxaa looga bilaabay wamaa tilka biyamiinika yaa muusa waxaa sidaa loo yidhi baa culimmadu yidhaahdeen haddii intuu tuuro uun mas islabarogaya ay noqon lahayd wuxuu is odhan lahaa malaha markii horeba mas baad wadatay laakiin waxaa la leeyahay horta waxaa loo caddaynaya waxa gacantiisa ku jira oo waxaa la yidhi wamaa tilka biyamiinika yaa muusa bal ee gacantaada midig waxaa ku jira waa maxay dee waxa u ihi waa ushiisow maaha dabadeed waxay noqon doonto ayaa lagu tababaraya hadhow si aanu uga baqan qaala waxau idhi markaa muuse hiya iyadu casaaya waa ushaydii atawaka-u waxa la yidhi waa maxay un baa la yidhi ushaydaa kuku fillayda muxuu u dhaafiyey waxaa la yidhi waa taladudan bikhitaabi rabbi alcaalamiin hadalka ilaahay buu macaansanayaa o cid aad jeceshahay hadday kula hadasho inaad hadalka iska sii yaro wadaad jeceshahay iyadoo murtidii ama hadalkii hore u dhammaaday haddana qof aad yaro jeceshahay hadalkiisa waxaa laga yaabaa inaad sii wadwado markaa nebi muuse calayhi salaam hadalka alle macaansi uu macaansanayo oo uu jecel yahay darteed ayuu intii la weydiiyeyba ka farabadiyey mas-uulkiiba qaala waxa u ihi hiya iyadu casaaya waa ushaydii atawakaw waan ku tukubaa oo waan cuskadaa calayhaa usha wa ahushu waxaanan ugu daadiyaa caleenta bihaa ushani calaa khanamii adhigayga ayaan geedaha iyo wixii lamid a caleenta iyo waxa saaran midhaha aan ugu soo daadiya aan ugu ruxaa weliba waxay igu sugan fiihaa ushani ma'aaribu dana ukhraa kale xaajooyin kalena waa ku qabsadaa qaala alle markaa wuxuu ku yidhi alqihaa tuur dhulka ku tuur ushaada yaa muusa muusow rid fa alqaahaa markaa ushii muuse waa tuuray fa idaa hiya waaba iyadoo ushii xayatun abeesaa tascaa ordaysa oo islaba rogaysa qaala rabbi waxa uu ku yidhi khudhaa halkan waxaa ka maqan wa ana alqi casaaka falamaa ra'aaha tahtazu kaannaha jaannun wallaa mudbiran walam yucaqib yaa muusaa aqbil walaa takhaf inaka min alaaminiin usluk yadaka fii jaybika takhruj baydaa'a min hayri suu aayaddaa kale lagu caddeeyo qur-aanku isagaa isfasirayee markii la yidhi ushaada tuur ee uu arkay iyadoo islabaroga soo dhaqdhaqaaqisa sidii waxa sumxaayada oo kale la yidhaahdo ayaa intuu jeedsaday uu ka cararo dibba aanu u soo eegin markaasaa lagu yidhi yaa muusa aqbil walaa takhaf muusow soo jeedso oo qaabil oo ha cabsanin innaka min alaaminiin kuwa nabadgale ee aaminkaad ka mid tahay usluk yadaka fii jaybika takhruj baydaa'a min hayri suu gacantaadana waxaad gelisaa halkaa shamiiska qoortu ay ka bannaan tahe madaxu uu ka soo baxo inaku jeebka kan wax lagu ritaynu u naqaanaa laakiin carabiga aljayb asluljayb waa goynta oo waa halka ay marada ama shamiisku uu ka go-an yahay uu ka daloolo ee macnaha madaxa dee waxa weeyaan uu ka soo baxo waa halkaa qoorta iyo madaxa laga gelinaya marada halkaasaa jeebka looga jeedaa marka macnuhu waxa weeye gacantaada halkaa intaad ka geliso uu shamiisku ka bannaanya uu ka go-an yahay hoos u wad garabka hoostiisa ilaa kilinkilada aad gaadho halkaa gacantaada geli kilinkilada hoosteeda oo garabka hoostiisiiya markay gacantaadu gaadho soo saar sida qoraxda iyadoo u dhalaala soo cad bay ay ayay soo bixi marka yacni qaala khudhaa waxaa meesha ka maqan dee markii uu jeedsadee uu soo dayman waayey ayaa la yidhi war soo noqo muuse oo ushaada qaada waa iyadii une iyadoo caadigeedii aad ku soo noqona qaala wuxuu rabbi ku yidhi khudhaa qaado ushaada muuse oo walaa takhafa cabsoonin sanuciiduhaa usha waxaanu kusoo celinaynaa siirataha xaaladeedii al-ulaa ee hore sideedii hore aanu kusoo celinaynayo ushaada qaado wadmum udum yadaka gacantaadana ilaa janaaxika garabkaaga udum dumidani waa gelintii oo dee aayaadkan kalaa fasiraya usluk yadaka fii jaybika gacantaada geli wa adkhil yadaka fii jaybika jaybkuna sidaynu tilmaanay waa halkaa shamiisku uu ka go-an yahay madaxu uu ka soo baxo halkaa ka geli baa leeyahay gacanta hoos wado garabka hoostiisa geli kilinkilada hoosteeda gacanta gaadhsii sidaa weeyaan macnuhu markaa wadmum waxaad u dumtaa oo gelisaa yadaka gacantaada ilaa janaaxika garabkaaga hoostiisa garabkaaga hoostiisa macnaha kilinkilada hoosteeda gacantaada geli oo dabeed soo saar weeye halkaa markaad gaadhsiiso soo bixi takhruj markaa waxay soo bixi gacantaadu baydaa'a xaal ay caddaho sida qoraxda ay u dhalaalayso min gayri suu-in xumaan la-aanteed baras iyo cudur ku dhacay iyadoo aanu jirin oo mucjizo ay tahay aayatan mucjizo xaal ay tahay gacanta ukhraa oo kale linuriyaka min aayaatina macluulka maxduufkaa usoo qadaroo facalnaa daalika waxaan sidaa u samaynay linuriyaka si aanu kuu tusno min aayaatina nebi muusew si aanu kuu tusno aayaadkayga wax ka mid a aayaadkaygii alkubraa ee weynida badnaa idhab haddaba u tag muusew ilaa fircawna fircoon u tag waayo inahu fircoon taqaa wuu xadgudbo waa qooqay qaala waxauu muuse yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow ishrax lii ii ballaadhi sadri laabtayda si aan xilka u xambaaro wayasir lii ii fudaydi amrii arrinkayga dacwadeed si aan ugu qumo waxlul iga fur cuqdatan guntin min lisaani carabkayga ka fur yafqahu ha fahmaane qawlee hadalkayga ha fahmaane guntintana ka fur wajcal lii iiga yeel wasiiran mid i caawiya min ahli oo ehelkayga ka mid a haaruuna haaruun iiga yeel akhii walaalkay ah ilan wa akhii haaruun huwa afsaxu minii lisaanan faarsilhu maciya rid-an yusadiqunii inii akhaafu an yukadibuun waxau idhi walaalkay haaruun baa iga fasaaxo badane isagana soo dirle jirkaygoo rasuul ka dhig si uu ii kaalmeeyo uu ii rumeeyo waxaan ka baqanayaa inay beeniyaane waxa uu idhi ushdud allahayow ku adkee bihi walaalkay haaruun asrii dhabarkayga ku adkay oo igu xooji oo wa ashrighu wadaaji fii amrii arrinkayga risaaladana ila wadaaji oo ha ila wadaago macnaha isagana rasuul ka dhig kay nusabbixaka si aanu kuugu tasbiixsanno kasiiran ay tasbiixan kasiiraa nasihid fara badan si aanu kuugu nasahno onu ceeb iyo xumaan oo dhan kaaga hufno wanadkuraka kaiiran ay wanadkuraka si aanu kuu xusno kasiiran ay dikran kasiiraa xus fara badan waayo inaka adigu kunta waxaad ahaatay binaa anaka basiiraa kiina arkaya ayaad ahaatay allahayow waxaa halkaa laga fahmayaa dikriga iyo xuska faraha badan li waxa ugu weyne daacigu u adeegsada dacwadiisa inuu ka mid yahay oo dikrigu xaalaadka dacwada iyo xaalaadka jihaadka labadaba waa layna amray ya ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fihatan fahbutuu wadkuru llaha kaiiran lacallakum tuflixuun muuminiintiyay qolo gaalaha haddaad la kulantaan sugnaadoo ha cararina ilaahayna in badan xusa si la aad u liibaantaan oo u guulaysataan marka dacwaduna waa nooc ka mid a anwaacda jihaadkaee khaaska ah in dadka xaqa la gaadhsiiyo dee waxa weeyaan kan qoriga ama gacanta ama seeftuna waa nooc jihaadkii ka mid ah labada jihaadba ka seefta iyo silaaxa iyo ka carabka iyo dacwada labadaba waxaa loo adeegsadaa dikrullaahi casa wajal markaa carabkaagu yuu ka angegin oo had iyo jeer ha ka qoyanaado ilaahay xuskiisa si uu sahay kuugu noqdo aad ku socoto oo aad ku meel mari karto qaala alla waxa uhi qad uutiita waa lagu siiyey su-ulaka ay mas-uulaka waxaadna weydiisatay yaa muusa muusow walaqad manannaa wallaahi laqad manannaa waa kuu nicmaynay calayka adiga muusow maratan ukhraa mar kalaanu kuu nicmaynay id wakti baanu kuu nicmaynay awxaynaa aanu waxyoonay ilaa ummig hooyadaa aanu ku ilhaaminoo qalbigeeda ku tuuray maa yuuxaa wixii lagu ilhaamiyey lagu tuuray oo waa maxay antu waa tafsiiriyo an iqdi fiihi ay iqdi fiihi waxaanu ku ilhaaminay muuse ku tuur oo ku rid fi taabuuti sanduuqa dhexdiisa ku rid oo faqdi fiihi sanduuqa muuse ku jirana ku tuur filyammi badda dhexdeeda waa toggii neel falyulqihi lyammu baddu markaa ha ku soo tuurto macnaha togu ha ku soo tuuro waa niil eh bisaaxili yacni xeeliga ama bannaankaa ha ku soo tuuro ya'khudu markaa waxa qaadana caduwun cadow lii aniga ii sugnaaday iyo wa caduwun cadow lahu isaga u sugnaaday oo cadow ilaahay iyo cadowgii muuse ayuu gacanta u geli laakiin ilaahay baa qalbigooda maxabo intuu ku tuuro ayaa la wada jeclaan oo gurigii cadowgiisaaba lagu barbaarin wa alqaytu waxaan kusoo tuuray calayka korkaaga muusow maxabatan kalgacayl minii xaggayga ka ahaaday oo ummadaba cadowgaa iyo nacabkaa iyo nasteexaaba kalgacal baan dhexdooda kuu dhigo qofkii ku arkaaba uu ku jeclaanaya walitusnaca wafacalnaa dalika waxaan sidaa u yeelnay litusnaca si laguugu barbaariyo laguugu koriyo muusow calaa caynii aragtidayda iyo ilaalintayda selafku yani tafaasiirtooda u badan waxay ku fasiraan calaa mar-a minii sida aysarkuba hoosta uu ku qabanayo aragtidayada si laguugu barbaariyo sidaynu hore usoo marrayna aayaadkan aayaadka la mid ah sifada sifatul caynayn laba indhood in alla loo sugaa waa sifo daati oo sideeda loogu sugayo waana sifo ku habboon ilaahay oo ka duwan ta makhluuqaadkoon la mid ahayn waayo dee laysa ka midlihi shayin wahuwa samiicu lbasiir laakiin salafku marna waxay sugaan laasimka sifada wixii ka dhalanaya ka laasimaya oo aragtida iyo ilaalinta ah oo waa marka ay odhanayaan calaa cayni calaa mar-a mini aragtidayda iyo ilaalintayda si lagugu koriyo waa laasimkii sifada ka dhalanayo ru'yada iyo xifdiga iyo ilaalinta ah marna malsuumka laftiisa kii tii ay sifadan ru'yadu ka ka dhalanaysay oo indhaha laftoodii ah oo si indhahayga lagugu koriyo macnaha waa ilaalintayda marna laasimkiiyo malsuumkaba way israaciyaan oo ay calaa ru'yati cayni wa xifdihaa yacni aragtida iyo ilaalinta ishayda si lagugu koriyo lagugu badbaadiyo laakiin ahlubidacu laasimkana way sugaan oo ru'yada ah malsuumkii oo ishaana way diidayaanoo waa dafirayaan waana caqiido munxarif oo baatil ah ilaahay laba indhoodoo u qalma ayaa loo sugayaa waa tacaamada ay tidhaahdo sidaynu horeba usoo tilmaanay dadka aan waxba akriyin in badan oo ka mid maxay idhaahdaan indho laga baqdaa ilaahay bay ku yaallaan waa runtood ilahay indhaha waa loo sugayaa laakiin kuwa makhluuqaadka la mid ma aha ee waa ka duwan yihi walitusnaca calaa caynii waxaanu sidaa u yeelnay si lagugu barbaariyo muusow aragtidayada iyo indhaha iyaga annagoo ku ilaalinayna oo ku arkayna oo ku eegayna oo indhaha kugu hayna isha mufradkiina waa mufradun mudaaf limacrifa fayacum labadii indhoodba waa caam yeelaya mufradka haddii la idaafeeyo waa caam marka labadii indhood ee rabbi loo sugayaba waa caam yeelaysaaye caynun waaxida in loo sugayo hamoodin iyada lafteedu waa caqiido khaldan laba indhood baa rabbi loo sugayaa tabaaraka wa tacaala id wakti ayaanu kalgacal korkaaga kusoo tuuray tamshii ay soconaysay ukhtuka walaashaa muusow oo fataquulu ay lahayd hal adullukum maydin tusiyaa calaa man yakfulhu cid kafaalo qaadanaysa muuse farajacnaaka dabeed waanu kugu soo celinay ilaa ummik hooyadaa baanu dib kuugu soo celinay kay taqara si ay u qabowdo caynuha isheedu oo walaa taxsan aanay u murugoonin wa qatalta waxaad ka dishay nimankii reer fircoon iyo qibdiyiinta nafsaa naf ayaad ka dishay oo fanajaynaaka dabeed waanu kaa badbaadinay min alhammi murugadii oo dilka iyadoon la amrin oon loo ogolaan uu dilay waa ka murugooday dee dhibka iyo makriga ay la doonayaan qoladan kalena waa ka murugooday labadaba waa kaa badbaadinay ba alla yidhi subxaana wa fatannaaka waanu ku imtixaanay muusaw futuunan imtixaano oo laga soo bilaabo ilaa yaraantiisii ilaa safarkii dheeraha uu galay ilaa madyan intuu joogay ilaa socotada dambuu soo galay waa mixan iyo imtixaano fara badan waase uu ku guulaystay ilaa markii dambe loo waxyooday oo nebi laga dhigay waana dariiqa ambiyada iyo saalixiinta in wilaayada iyo maqaamaadka sare mixan iyo masaa'ib loo soo maro ashaddu nnaasi bala'an alambiyaa uma asaalixuuna uma alamhalu faalamhal falabista dabeed waxaad ku nagaatay muusow siniina sanado badan fii ahli madyana reer madyan dhexdooda magaalada madyan ehelkoodii ayaad ku sugnayd ilaa toban sannadood uma ji'ta dabeed waa timid calaa qadarin qadar alla kuu qadaray ayaad korkiisa ku timid oo muddadii laguu qabtay yaa muusa muusow qadarku ilaahay hore kuugu qiyaasaad ku timid wastanactuka waan ku doortay muusow linafsii naftaydaan kuu doortay inaan waxyigayga iyo risaaladayda kuu xambaariyo oo aan si toosa kuula hadlo idhab tag muusow anta adig iyo wa akhuuka walaalka haaruun biaayaatii mucjisaadkaygaan idin siiyey la taga oo walaa taniyaa ha ka daalina fii dikrii xuskayga ha ka daalina waa sahaydii dacwadee ogow idhabaa taga ilaa fircawna fircoon u taga waaye inahu fircoon taqaa waa qooqoo dabarka ayuu goostay waana xadgudbay faquulaa waxaad ku tidhaahdaan lahu fircoon qawlan hadal layinan dabacsan lacalahu yatadakaru inuu waantoobaa la arkaa aw yakshaa ama uu cabsoodo ama likay yatadakara aw yakshaa si uu u waantoobo ama uu baqo qaalaa waxay yidhaahdeen rabbanaa rabbigayow innanaa anagu nakhaafu waxaanu ka baqanaa an yafruta calaynaa inuu cuquubo nagula soo degdego oo nagula soo boodo aw an yadqaa ama inuu dabarka sii goostuu sii xadgudbo qaala wuxuu rabbi ku yidhi laa takhaafaa ha baqanina innanii anigu macakumaa la jidhkiinaan ahaaday oo asmacu waan maqlayaa waxaa ku wada hadlaysaan wa araa waanan arkayaa waxa dhacaya waa maciya khaasa oo maciyatu nasri wa ta'yiid hamoodin yacni lama yidhaahda ilaahay meel walba wuu joogaa waa caqiide xun ilaahay carshigiisuu ka sarreeyaa laakiin sifaadkiis iyo ogaalkiis iyo maqalkiisaa meel walba ku sugan oo meel walba ilaahay waa ogyahay waanu arkayaa waanu yacni waxa weeyaan maqlayaa markaa samcigiisi iyo ru'yadiisu dee fii kulli makaan laakiin daatada ilaahay fii kulli makaan maaha ee waa cala alcarshi istawaa samcigan iyo ru'yadanina tii caamka ahayd ma aha ee waa tu khaasahoo yacni ku qaydan mu'miniinta oo yacni muuse iyo haaruun loola jeedo asmacu wa araa waan idin maqlayaa waanan idin arkayaa macnaha waxa weeyaan dee waan idiin kaalmaynaya waan nusradayda iyo gargaarkaygaba waan idinla garab taaganay weeyi qaala wuxuu rabbi yidhi laa takhaafaa ha cabsanina muuse iyo haaruunow inanii anigu macakumaa la jirhkiinaan ahaaday waa maciyatu nusra wa ta'yiid oo khaas ah asmacu waan maqlayaa wax alla waxaa ku wada hadlaysaan wa araa waanan idin arkayaa waanan idiin gargaarayaa faatiyaahu u taga markaa fircawn oo faquulaa waxaad ku tidhaahdaan innaa anagu rasuulaa rabbik rabbigaa labadii rasuule uu kuu soo diray baanu nahay ee fa arsil soo dir macanaa annaka la jirkayaga soo dir banii israa'iila nimanka reer banu israa'iil soo daa oo soo dir oo walaa tucadibhum ha cadaabin qad ji'naaka waxaanu kuula nimid biaayatin aayad iyo mucjizo oo min rabbika rabbigaa xaggiisa ka ahaatay wasalaamu nabadgelyana calaa man itabaca alhudaa salaanta noocaasa assalaamu calaa man itabaca alhudaa waxa uu nebigu ku salaami jiray gaaladoo salaantii muslimiinta ma aha ilaa muslimiinta assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu weeyi laakiin saxiixeynka sida ku sugan xadiid ibnu cabbaas nebigu boqorkii waxa weeyaan meliku ruum cadiimu ruum ee hiraqle markuu warqadda u qoraayey wuxuu u qoray bismi illaahi araxmaani araxiimi min muxamed min muxamedin cabdillaahi warasuulih ilaa hiraqla cadiimi ruumi salaamu calaa man itabaca alhudaa ama bacdu fainii adcuuka bidicaayati alislaam aslim taslam aslim yu'tika allahu ajraka maratayn wuxuu qoray bismi illaahi araxmaani araxiim warqad ka socota muxamed oo addoonkii ilaahay uu soo diray ah kuna socota hiraqle ninka la yidhaahdo oo reer ruumkii ugu weynaayo boqorkooda ah wuxuu yidhi salaamun calaa man itabaca alhudaa waxaa nabadgelya korkeeda ahaatay cidda hanuunka raacda ilain in loo duceeyo ma mutaysan laakiin ciddii hanuunta ayaa badbaadasa waa cidda hanuunta uun wuxuu yidhi ducada iyo yeedhmadii islaamkaan kuugu baaqayaaye islaam waad nabadgeliye islaam ajarkaaga laba jeer baa lagu siin dee ahlu kitaab buu ahaa nasraani oo wuxuu ujeedaa kitaabkii hore waad rumaysee kanna haddaad rumayso laba ajar baad leedaho ahlu kitaabku dee hadday koodii hore iyagoo rumeeyey nebi maxamed markii lasoo saarayna ay raacaan laba ajar bay sidaa ku leeyihin wasalaamu nabadgelya calaa man mid korkii aatay tabaca raacay alhudaa hanuunka inaa anaga qad uxiya waxaa naloo waxyooday ilayna anaka ana alcadaaba in cadaabku calaa man mid korkiisa u ahaaday kadaba beeniyo watawallaa jeedsaday qaala waxa uu fircoon yidhi faman rabbukumaa rabbigiin waaye yaa muusa muusow qaala waxau yihi rabbunaa rabbigayo alladii waa allaha actaa siiy actaa siiyey kulla shayin shay walba khalqahu abuurkiisa ku habboon huma hadaa dabeed garansiiyee tusay waxa danta iyo maslaxada u ah ilmaha yari mar alla markuu dhasho naasku inuu caanaleeyihuu qabsadayaa tusay ilaahay baa ku hanuuniyey neefku marka uu dhasho waxa weeyaan candhada hooyadii inuu qabsadayaa ku hanuuniyey makhluuqaadka oo dhan dad iyo duunyaba mid walba ilaahay sidii ku habboonayd markuu u abuuray haddana wuxuu garansiiyey wixii badbaadadiisa iyo dantiisu ay ku jirtay qaala waxa uu fircoon yidhi mawduuciiba waa isaga baxaye famaa baalu lquruuni aluulaa ummadihii hore nuux iyo luud iyo reer tamuud iyo umamkaa hore warkoodii muxuu ahaaday bal ka waran qaala waxa uu idhi markaa muuse cilmuhaa ummadaha hore cilmigoodii iyo ogaalkooda arrimihii la kulmay cinda rabbii rabbigay agtiisay ahaadeen fii kitaabin kitaab baanay ku sugan yihiin iyo diiwaan ay ku qoran yihiin oo lawxulmaxfuudka ah kitaabkaasoo laa yadilu aan ka lumayn rabbii ay can rabbii rabbigay aan ka lumayn oo walaa yansaa aanu iloobayn allahay alladii allaha weeyaan rabbigaasi jacala yeelay lakum idinka idinka yeelay alarda arlada mahdan gogol oo wasalaka idin qaadsiiyo idin marsiiyey lakum idinka fiiha arlada dhexdeeda subulan waddooyin wadooyin idiin sameeya aad martaan oo ku hanuuntaan oo ku gaadhaan guryihiinna iyo meelaha aad beegsanaysaan wa anzala waxa uu ka soo dejiyey rabbi min asamaa xagga sare daruuraha maa-an biyuu ka soo dejiyey oo fa akhrajnaa waa iltifaat min alghaybi ila takalum eh rabbi waxau ihi fa akhrajnaa dabeed waxaanu ku soo bixinay bihi ay bilmaa biyaha xagga sare laga soo dejiyo waxaanu kusoo bixinay aswaajan noocyo oo min nabaatin nabaad ah kuwaasoo shataa kala duwan yacni nabaataad waxyaabo dhulka waxaanu ka soo bixinay kala duduwan oo kii dadku uu cunayey kii xooluhu ay cunayeen mid aan cidina cunayn wax walba leh noocyo kala duwan baanu dhulkii ka soo saaray alla waxau idhi markaa kuluu cuna oo aadamihiiyo waxa quudka idiina dee ka cunay baadka ilaahay idinka soo saaray dhulka waracaw daajista ancaamakum xoolihiinana daaqa ku habboon daajista ina fii dalik arrinka alla soo sheegay waxaa idinku sugan la'aayaatin liulinnuha annuha waa jamcu nuhya waxaana loo yidhi nuha liannahu yanhaa saaxibahu camaa laa yaliiq waxa uu saaxiibkii u diidaya waxaan habboonayn hal fii dalika qasamun lidii xijrin xijriga waxaa caqli loo yidhi liannahu yaxjiru saaxibahu camaa laa yaliiq caqligana waxaa caqli loo yidhi liannahu yacqilu saaxiba marka macaanida caqli iyo xijri iyo nuha ama nuhyada kulligood waxay ku wareegayaan dabarka iyo mancinta oo macnuhu waxa weeye wuxuu ka dabrayaa caqligu saaxiibkiisa wax alla wixii xun ee aan samayn ina fii dalika madkuurkaa la soo sheegay waxaa idinku sugan la'aayaatin aayaad iyo calaamado waaweyn oo liulinnuhaa dadka caqliyada u saaxiibka ah ayay ugu sugnaadeen oo kuwaan toobaya wax ku qaadanaya allahu aclam intayna ku kulmayno fadhiga fadhigaan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu wslama cala nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online